Xuska sanad guuridii lixdan iyo afaraad ee kuwareega timarkii gobolada waqooyi xornimada iyo hub-aadan gumaystihii Ingiriiska iyo guud ahaan gobolada dalkala ku dareemahay diyaargarowga muhiimada maalmoodka dhalinyarada tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo ayaa wadaan diyaargarowga maalmaha xorriyadda labaatan lita juun iyo kowda luulyo iyo doorka ururka dhalinyarada degmada iyo kuguga eedin qurxinta iyo undabaaldega munaasabada maalmoogana gudaha magaalada iyo muhiimadii lataa shirka iyo weliba qayb ku hay agaasimaha waxda caafimaadka iyo fayadhowrka dowladda hoose ee degmada baydhaba cabshir cali xuseen usoona ku warbiyey sida iyo diyaar garoobahayana maalmaha kuwiin ummada soomaaliyeed guud ahaan geedka kulanka may baan ka hadlaanahe sidii lanka diyaar garoobi lahaay maalmaha xorriyadda iyo doorka dhallinyarada iyo kulleeyin guud ahaan bilicda iyo horumarada deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhaba siisi ogtima maalmo mayba minsode daafurkii ayaan warqno ka daafurne oo ahaa ololaha nadaafadda dowladda hoose degmada baydhabo kaasoo ujeed iyo sahaay sidai guud ahaan bilicda magaalada baydhabo diblaanka naga lahaay iyo kowna ogna maalmogii ciidii magaaladan walakadhi sidoo kale haniwajaha maalmaha xorriyadda oo isheegay aan ka horayta lix labaatanka juun iyo kowda luulyo geega marka milan mayba kulanka may bahaaye doorkii dhallinyarada oo sidii qaybanka nagada lahaayeen guud ahaan bilicda magaalada baydhabo sidii diblaanka naga lahaay iyo qurxinta wadooyinka goobaha faras magaalada eh si degmada iyo diyaargarow anka galla maalmaha xuriyadda islamarkaasna si nabadle maaragtay lanka lanka lanka farxadaysada oo ii sheeg barnaamijyadaas magaaladan si nabadleanka dhiyan waxaana kumid ee ururka dhalinyarada degmada baydhabo iyo dhanshaw ku hadalen dareenshoka eedana wiiniyowka markiin ku horeytay calan soomaaliyeed lagu teega dhul soomaaliyeed walayanin qabsoomayha kulumbileernqown unku duhwaane arrimaha maalmo xurriyadda si magaaladan todobaadka xurriyadda leenqurxii fadi haddii haada fadii dib usoo celinta bilicda magaalada baydhabo iyo maxay aheeto magaalada naqshadayntii oo astaanta calanka soomaaliyeed naqshadeeyo shirkaana ama kulunkaana wali qiib ku haayo agaasimaha waxda caafimaadka iyo faydhowrka dowladda hoose ee degmada baydhabo agaasimaha abshir wali iska afgaranaya in dhallinyarada degmada baydhabo ama ururka dhallinyarada degmada baydhabo iyo waxda caafimaadka iyo faydhowrka degmada baydhabo inayo isku kaaladaan maalmo xurriyadda arrimaha bilicda magaalada baydhabo ilaahay idin sheeg way rajaynayaan toddobaadka xorriyaddana nasi horey balninku baranaay isiga qurux badan ni una qowda doonno rajayn haddii ilaahay raallo ku naga magaalada laamiyaal oo qurux badan alla ka dhasi oo oo sanadihii hore aan lahayna hadduu la fadaana marka inay oo oo sifaylan qurxayna un oo si isxilqaana samay doon haddii ilaahay raallo ku naga oo noo ee inay wadankaana jecel unan qabna oo aan qurxaysana jecel unan qabna inay oo aan ka shaqayna yaa yaa yaa yaa mayle raaxal ku dhigaanay inuuna ka samayna haddii ilaahay arra والله إذا كفرات سبوع سنة معها ما أنت سيتم تلقي قاعدنا ومعلوم أو إذا فرحة هي بدم البلوك دبل دقوم